asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaada halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee isu keenta sheekooyin aad iyo aad u fara badan kuwaasoo haddii ilaahay idmahayo noocyo fara badan u dhaca laga yaabo qaarkood inay kulmiyaan laba saaxiiba ah qaarna ay kulmiyaan laba col ah qaar kale ay kulmiyaan laba aan is aqoonin oo qaarba nooc ay isu keenaan waxyaalaha labada saaxiibada ah kulmiyaaye waa badan yihiin saye hadday saaxiibada say ku kulmahayaan waxay ku kulmahayaan waxaa jira saaxiibo kala lumay say ku kala lumeen waxay ku kala lumeen laba saaxiib oo laga yaaba inay isla soo qariibeen oo derbijiifiye isla soo ahaan jireen oo maaragtay ay iskursiye isla soo mareen oo dad soo rafaaday ay ahaayeen ayaa laga yaabaa mid in ilaahay wax siiyey markii mid ilaahay wax siiyey kii kale oo sidii u baahan ayaa laga yaaba inuu kii soo ag istaagay hadda saaxiibo hore ayay ahaayeen ee oo waxyaalaha dhacdooyinka ee dhaca taasuna waa ay dhacdaa inta badanoo labadii nin laba unbay mid noqdaan inuu mid mid hagaajiyo ama inay ishagaajin waayaanoo halkii derbijiifnimadii ay ku kala tagaan labadaba waa ay dhacdaa sheekadeennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheeko noocaas oo kale u dhacaysa laba soomaali ah ayaa waxay ahaayeen derbijiifyadii hore ee ilaa lixdameeyadii toddobaatameeyadii ilaa siddeetameeyadii intaasba derbiyada jiifi jiray mid baa ilaahay wax u dhaqdhaqaajiyo meelaha sacuudiyada inta tegey waayihii sacuudiga loo dhoofi jiray ayuu wax soo cantoobsaday gaadhi buu helay baawuur buu helay baawuurtii aadka looga dembeeyey mid ka mid a ayuu helay waa baawuurtii macnaha soomaalidu ay waagi hore jeclayd hadda ma aqaan soomaalida baawuurta ay jeceshahay iyo nooca yihiin ma ogi laakiin waagii hore baawuuradii la jeclaan jiray waa ay badnaayeenoo noocyo kala duwan bay ahaayeen waqooyi nooc baa laga jeclaa galbeed nooc baa laga jeclaa bari nooc baa laga jeclaa koonfur nooc baa laga jeclaa baawuurtii la ririn jiray waaweynaa ee rarka qaadi jiray gaadhi ka mid a ayuu helay kii saaxiibkii marka oo gaadhigii cajiibka ahaa wata ayuu la kulmay waxaa la kulmahaya kii hore ee ay derbijiifka isla ahaan jireen ee noloshu ay ku adkaan jirtay markaasuu uu soo ag istaagay isagoo gaadhigii raranhayo markaasi warna waa la isbuuraysto wuxuu yidhi marka gaadhigaan rarahaya markaan gaadhiga rare ee aan baxahayo markaa haynoo ahaato haddana qadeeyo meelahagan iska joog hayga agdheeraan haye wey galabtii oo dhan buu gaadhiga rarka la saaray iyo waxaa gaadhiga lagu dhoobay iyo xisaabin buu ku jiray moogta dushaasu ilaa waa gaadhigii saaxiibkii oo saaxiibkii ilaahay gaadhi siiyey oo ilaahay waxu dhiibay ayuu la kulmay oo maaragtay niyad wanaag iyo maaragtay farxad iyo raynrayn waaba nin waxyaalo badan isu muujiyeen oo markaa iyadaa istusahaya in uu jaanis cajiiba haysto xilligan iyada sababtoo ah saaxiibkiioo baawuur leh oo weliba baawuur aan rar waayeynin leh ayuu helay maalintii o dhan buu ag joogay kii gaadhigii waa rartay lacagtii baa la xisaabiyey wixii oo dhan baa la kala diray kuwii gaadhiga karaynhaya kaariyaashii iyo haddii eebba idmahayo qoladii bacaadjoogta ahayd iyo xamaaliyiintii iyo wixii baa la kala diray gaadhigii wixiisii buu qaatay wixii lacag ahay uu meel dhigan lahaa buu dhigtay shidaalku ku shuban lahaa buu ku shubtay wixii uu gaadhiga saaran lahaa buu saartay wixii uu damar ugu talagalay buu soo dhigtay meeshiisa wixiisii o dhan buu isku duuday xaaladdu waa dhiidhaa xilliga dhaqaaqii ayaa la joogaa markaasuu gaadhigii istaaray rim markuu istaaray ayuu kii soo dhaqaaqay waa hee waa soo dhaqaaqay kolkaasuu wuxuu qabsaday daaqadda daaqadda ayuu qabsaday markuu daaqadda qabsaday kan waa dhaqaaqa waa bartiiriyey jawwa markuu magaalada ka baxay ee magaalada ka baxay breega qabtay markaasuu yori ah iga dego iga iga dego wuu yaabay wixiibaa u cuntami waayey caayir buu intuu degto saa u dhowray ayuu yidhi geydh baa la dhahay kan yuu yidhi geydhow dee inaad erbisaarad waa taqaanee maxaa kugu dhacay wi geedhow u fiirsaya geedhow inaad erbisaarad waa taqaanee maxaa kugu dhacay wi u fiirso dad fara badan ayaa jira oo bisaaradda iyo gaajada yaqaanay laakiin markii ilaahay ka saaray laftooda aan garanaynin qiimaha ay leedahay iyo hadda sida ay tahay ama wax laga mudan yahay iloobay sida ninkaasi uu yidhi oo kale geedhow bisaarad waa taqaanee in adeer maxaa kugu dhacay sida ninkaasi uu yidhi oo kale dad badan oo ah ayaa soomaalida dhexdeeda buux ku ah mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayna xubinta nibta maanta ciidankii ebe waxaa la yidhi ban xaadhan xoolo kuma xasilaan